صل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد وسورة يوسف آخر كده آية بقولية صدح قصة هالك سين وصل ماتي إلهي ما وحول وما أكثر الناس دتك أنت وضبطني ما يهانن ولو حرصت نبي محمد وأدداشت به بمؤمنين كوا الله رمينا يماه دتك أنت وضبطني adigu dadaal badan ba aada muujiside alla rumayn maayaa marka ilaahay baa inaga yaqaano ummaddiisa waxaanaad ula yaabin in badan oo imaan la-aan ku dhex jirta in badan oo alla waxba u ogeyn waxna u celinaynin in badan oo kibirkooda caalamku la fasahaaday allah ka warramay markaasaa waxa weye aada dadaashidbe in badanoo dadka ka midii muuminiin noqon maayaa macnaheedu markaa waxa weeye dadkii oo wanaaggii aada u wada iyo khayrkii kaa yeeli waayey intoodii badnaa yay kumboraajabini sunnada ilaahayna la qabso xigmaddiisuna waa sidaasoo taasay keentay marka midhaha soo baxaya alluunbaa ogsoon adigu laakiin dadaalkaaga wad alla wuxuu uhi wamaa tas'aluhum calayhi kuma weydiisanaysid xaqan aada soo gaadhsiinaysa min ajrin wax adduun iyo maal ah maal aada weydiisanaysaa ma jiro sidaasaanay tahay oo diinta ayaa ka weyn duunyada laguna baayici maayo lana baaldhigi maayo in huwa qur-aanku ma ahaanin ilaa dikrun lilcaalamiin caalamiintao dhan wuxuu u yahay waano iyo wacdi iyo wax tusaalay dikri buu u yahay oo sharaf buu u yahay innahu ladikrun laka waliqowmik adiga iyo qoladaada ama ummadaadaba sharaf buu u yahay meel kaloo sharafay ka dayaana waa halkay ku macno beelayaan ay ku halaagsamayaan wa ka-ayin badanaa buu ilahay yidhi min aayatin aayadi badanaa fi samaawaati waalard xil iyo dhulba ku sugan aayaddaasoo yamuruuna calayha ay marayaan wahum iyagoo canhaa mucriduun waanay ka sii jeedaan way ka sii jeedaanoo uma jeedaan marka aayaddaas waa alaayaat alkowniya aayadaha kownka ka muuqanaya weeye xil iyo dhulba way marayaan mufasiriintu berigii hore waxa ay odhan jireen mufasiriina alqudaama aayadda la dul maraya waa al-aaya fi lardi ta dhulka ku sugan aayaadka dhulka ku sugane bad iyo beri iyo buur iyo banaanba leh kuwaa weeye kuwa la dul maraya laakiin iminka waxaynu arkaynaa ana annaasa yamuruuna alaayaati fi samaa aayaadka samada ku suganna iyagana in la dul marayo oo berigaa hore diyaarada iyo dayax gacmeedii may jirin iyo waxa wada loola duulaaye iminka wax insaankii kor ula duulay oo aada u tusiyey aayaadkii caalamka kore ku sugnaa ayaa insaankii uu aada u arkayaayoo cajaa'ib badan markuu daruuraha dul maro hawada dhex mishaaxo ee dabeedna dhulka wixii joogay fataatiira u egaadaan waa aayaad insaanku uu marayo fi samaawaat wamaa yuuminu rumayn maayabaa ilaahay uhi aktaruhum intooda badani bilaahi ilaahay rumayn maayo ilaa wahum mushrikuun iyagoo shirki samaynayinba ilaahay rumaynaya intooda badan iimaankooda shirki baa la socda baa ilahay uhi ummadda ilaahay ummaddiisa isagaa yaqaan shirkigani kii weynaana wuu noqon oo qaarkood iimaanka shirkigii weynaabay ku dareen qaarkoodna iimaanka waxay ku dareen shirkigii yaraa waxaa dhacaysay gaaladu sida qur-aankuba uu aada uga warramay kuwooda aan mulxidiinta ahayn inay ilaahay u sugayeen towxiidka barhkii barhkiina ay dafireen towxiidu rububiya may diidi karayn yaa abuuray cirka dhulka makhluuqa arsaaqaya ilaahay bay odhan jireen layaquuluna allah adiga ku arkay qur-aanka iyadoo ku badan qaybtaa way sugeen laakiin waxay diideen mar alla marka la yidhaahdo ilaahay keligii ha la caabudo wax ka sokeeyaa ma jiro addoonkiiyo isaga cidi uma dhaxayso markaasay dabeedna gacmaha taagayeen oo ay odhanayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa kuwani waxba dhibi maayaane ilaahay bay noo sii dhawaynayaanu falsafad noocaas waxaa dhacaysay marka ay kacbada dawaafayaan waa tusaale uun mushrikiinta carbeed waxay odhan jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika lak ilaa shariikun huwa laka tamlikuhu wamaa malak ilaahay ku ajiibna wax shariigana ma lihid mid mooyaane midkaasoo adigu aada iska leedahay isaga iyo wuxuu leeyahayba waa qolo waliba samankooda ayay intaa soo gelin jireen waa shirkigii weynaa waa cid kasta oo diintu ilaahay yidhi udkhuluu fi silmi kaafa ee usuusheeda iyo waajibaadkeeda iyo muctaqadkeeda iska lahayd badh qaata badhna tuura afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd ilaahay baa saa ku canaantay nimankii yuhuudeed haddii diinta la idhaahdo badhna ha la qaato badhna ha laga tago waa iimaanun bibacdihaa wa kufrun can bacdiha badh la rumeeyo badh la qaata in lasii fogeeyo mushrikiintii carbeed iyo maka iyo halkaa lagu xidhxidho la aayaadku ummadoo dhan bay u yaallay wuxuu ka warramayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa shirkiga la idhaahdo iyo gaalnimada inaanu qofku arag inay ka fog yihiin laakiin quraanjo madow oo gubcur socota oo sallax dul xiimaysa sida ay u sanqar yar tahay buu kuu soo gelayaa isagoo sabaynaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam in badan waa in laga feejignaada ilaahayna laga magan galo shirkiga yar laftiisay dadku islaamnimadii iyo iimaanka ku daraan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ina akhwafa maa akhaafu calaykum ashirku alasqar waxaan aada idinka cabsi badna aada idinka cabsanayaa gaalnimada yar haddii ay weydiiyeenna waa istusnimada iyo ismaqashiinta ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kam wa kam waxaynu qabanayna ma ilaahay baynu talow liwajhi illaahi walibtiqaa'a mardaatihi baynu u samaynaa mise ciduun cidday doonaysaba ha ahaatee ayaynu istusnaa bala laga fikiro afa aaminuu buu ilahay yidhi miyay ka aamin noqdeen an taatiyahum inay u timaado khaashiyatun mid daboosho min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa ka mida aw taatiyahum asaacatu bakta ama qiyaamadii ay u timaado iyadoo ku keedinaysa wahum laa yashcuruun iyaguna aan waxba garanayn oo ay ka dhacsan yihiin macnaha dadkan iyo e aaminin waxaan isku dhex daraya booshaaqaya ee xumaan iyo samaan isku daraya kufri iyo imaan isku daraya kuwaasiyay ka aamin noqonin khaashiyatun min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa daboolaya noocuu doonayaba ha ahaada cadaabku yahy cadaab adduunyaa jiri kara oo insaanka alla diidee ka gacan taagta uu ku qabto qiyaamada ka horba ama qiyaamadaba labadu way dhici kara waxaa markaa nasku uu baraarujiyey naxariista ilaahay inay ka durugsan tahay qofka caasiga ah ama kaafirka ah qul waxaad tidhaa nebi maxamedow haadihi jidkaasi sabiilii waa waddadaydii adcuu ila allah adcu annaasa ila allah dadkan ilaahay xaggiisa ugu yeedhaya calaa basiiratin calaa cilmin kaamil wa xujatin taama anigoo aqoon iyo macrifo ku sugan ana anigaa dadka ugu yeedhaya waman ittabacanii iyo ciddii i raacday wa subxaana allah allaa xumaan ka hufan wamaa ana min almushrikiin aniguna kuwa alla u shariig yeelaa wax kale la caabuday ma ihi ummadda u sheeg manhajkaaga iyo diintaadu inay tahay mid mutamayiz ahoo soocan oon makhluud noqon karin wax kalena lagu dari karin laakiin sideeda saafi u ah oo cad u bayaansan qarsoonayna haadihi sabiili taa ismu ishaaru uu ku dhacayaa waxa weeye dariiqada islaamka iyo diinta wanaagsanee toosa suuratu lancaam akhirkeeda aynu kusoo maraynay wa ana haada siraatii mustaqiiman jidkaa uu nebigu jeexay wey adcuu ila allah ilaahay baan dadka ugu yeedhaya uguma uguma yeedhayo mabaadi kale uguma yeedhayo qabyaalad uguma yeedhayo axsaab kale uguma yeedhayo masaalix uguma yeedhayo wax la cuno waa ila allah adcuu ila allah sidaasay ti waa dacwatun ila allah oo insaankiibaa sidiisaba marka uu ilaahay ka guddoonto xaqan ayuu isku dayayaa inuu dadkana ugu gurmado see loogu yeedhana ummad waxa ugu fiican ilaaheeda waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin shaqada ugu fiican ee ugu ammaan badani waa taa wey dadku meelo badan bay dadka ugu yeedhaan wax ordaya oo suxulduubaya oo baaqaya ama yara mid carooga fuufa iyo mid siidhi afuufa iyo mid hoon garaacaba qofba iyo mid idaacad ka hadla iyo meel la iska arkaba waxa yeelaya aada bay u badan iyo dhawaqa isweydaaranaya laakiin kaasay noqotay yeedhmadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam innagana waa tala inooga fadhiyo adcuu ila allah basiiradani markaa waxa weeye macrifa oo qofku sidiisaba marka uu daacigayo ama dad uu yeedhayo xaq ugu yeedhayo waa zaya tabiib waa qof dhakhtarahoo kale dhakhtarku dabcan markuu dawo siinayo qof waa inuu garanayo waxay anfacaysa dawadaas iyo salbiyaadka ama dhibaatada ka iman karta haddii kale dhowskuu khaldaya iyo qadarka uu qaadanayo markaa waxaa laga yaabaa inuu halkuu midh ka qaadan lahaa laba boqol iyo konton garaama inuu kun u dhiibo dabeetana uu suuxo waxaa kaloo suuragal ah inuu ka yareeyo dabeetana bakteriyada ay la qabsato qofkii uu bagsan waayo way dhacdaa dadka qaarkood oo dee dacwad fidiyey inay qaarkood cidda u yeedhaan huluwi ku abuuraan yaa alalkitaabi laa taqluu fii diinikum huluwigana waa la diiday qaarkoodna waa dhacdaa inay bidco ugu yeedhaan oo dhanka kale iyaguna ay uga dhacaan gaboodfal iyo xadgudub labada way dhici karaan marka basiiradani qofku ciddaa waxa uu ugu yeedhayo waa inuu garanayo waa inuu fahamsan yahay xikmaddeediina uu marayo ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الدعوة إلى الله فقه إلا هذا إلا إلا فقه دعوة ونسوس تيسي أصوش تيسي أهداف تيسي اسكاله قف منه وحكا خستايت أنا جاي عدي الراعي دعوة هي الدين تفافين تيد النبي محمد كمقونيها عليه الصلاة والسلام كذلك ولا العمامة ما كوفيت ستوى قرنا كمقارها وقلب فهم كالنوع عاص ربما وحل ورنكرا ملا وحبك سوتيره kuwa gaalada ee nasaarada ay yidhaahdaa waxa diinta iyo xilkeedu uu saaran yahay un boobka iyo masaajidka meesha dee macbadka ee kaniisadda halkaasuma ku gaarta laakiin shaqada shaqadeenna ma aha dadna waa dadka diinta dadna waa dadka dunyada iyo hogaaminteeda laakiin waman itabacanii baa nebiga lagu yidhi aniga iyo ciddii iraacdayba qof waloo muslimiba inta uu sixi karayuu garanayo dadka waa ku hagaajinayaa wuu ku toosinayaa sidaasaanay isku qabsanaysaayoo ay isku dhammaystiraysaa walaa shaka qofka dee aqoonta lena in laga raajacayo iyo culimada wamaa arsalnaaka wamaa arsalnaa maanaan dirin min qabli ka hortaa ilaa rijaalan ragun baanu rusul ka dhignay nuuxii ilayhim aanuu waxyoonayno min ahli lquraa magaalooyinka dadka dega ka mid a sidaa weeye rusul baa kaa horraysay adiga kuguma egayn risaaladdu maxaa lagugu dafirayaa lagugu diidayaa lagugula yaabsan rag baa kaa horreeyey loo waaxiyooday magaalooyinka ka soo bixi jiray marka laloo ururiyo rusushaasi waxay ahayn rag reer magaala labadaasaa la odhan karaa rijaalan iyo min ahli lqura waa rag reer magaala beh marka xikmadda ilaahayna saasay keentayoo dumarna may noqon jirin jin iyo malaa'igna may noqon jirin iyo makhluuq kale toone rag bay ahaayeen reer miyigana magaalada ayaa kaga munaasibsan oo shar iyo khayrba magaaladay ku badan yihin dadkuna inteeda badan iyadu ku urursan yahay imkaaniyaadka iyo ishalkuna iyadu u dhowi badan yahay sidaas darteed baa ilaahay uu ka soo saarayay halka inkastoo tababarkana baadiyaha rususha kusoo qaadan jireen afalam yasiiruu fi lardi dhulka miyay socdaan fayanduruu ay eegaan kayfa kaana siduu noqday caaqibatu aladiina min qablihim kuwii ka horreeyey cidhibtoodii siday noqotay cidhibtoodii siday noqotay way cidhib go-een cidhibtood baa go-day meelay mareenna lama arag qolaba meel ay afka saareenba waa ka warramay qur-aanku iyo suuratu huudun dib u akhri waladaaru alaakhira daarta dambe waa jannada khayrun way u wanaag badantay liladiina taqow cidda ilaahay ka cabsatay cidda ilaahay ka cabsatay daarta dambe ee lagu dambaynayaa u khayr badan afalaa tacqiluun ilaahay ummadda wuxuu leeyahy miyaydaan baraarugayn miyaydaan waxba fahmaynin oo waxaa أحمق الناس من باع آخرته بدنياه وحتى تقول لي تقفك آخرة دي سائلها وتلمامين خير بضنتها الدنيا دي سكوي بسلا آخرنا هودو دري الدنيا دي نوبد القاضي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وعكسي أحمق سن كان من باع آخرته بدنيا غيره qofka aakhiradiisii ku iibiyey adduunye mid kala qaadanayo hebel buu u hiiliyo ama uu soo xambaartay oo uu sitaa hebelkaasi wuxuu cunayo iyo wuxuu dad ku cawarayo iyo wuxuu kharibayo intoo dhan kan ayiday ama xambaarsan bay dusha ka saaran yihin oo dee adduunyadiina kanaa qaatay kana aakhiradiisii hebelkan u seegay culamaau tarbiya siday yidhaahdaan kaasaa kasii daran afalaa tacqiluun marka cumuuman insaanku tallaabadu qaadayaba uu ka fiirsanaya xataa idastayasa rusulu baa ilahay wuri xataadu waa min xuruufi alghaaya ayay ka mid tihi marka macnaheedu waxa weeye arsalnaa rusulan rusul baanu dirnay arsalnaa min qablika rijaalan baanu dirnay loo waaxyooday dacwaddii bay wadeen waa la beeniyey waa laga hor yimi xataa ilaa intii bay wadeen idastayasa rusulu rusushu markii ay quusteen wadanuu ay maleeyeen annahum iyaga qad kudibuu in la beeniyey jaa-ahum waxa u yimi nasrunaa gargaarka yagii fa nujiya waxaa la nabadgeliyey man nashaau cidaanu doonno walaa yuraddu ba'sunaa balaayada yada lagamaha kin kara buu lahay can ilqawmi almujrimiin dad dembiilayaala ilaahay balaayadan la maagay cidina kama joojin karto oo gaashaanka ugama qaban karto curwat bnu zubayr waxa uu su-aalaya aayaddan caaisha oo habaryatiia radia allahu canha markaa wuxuu leeyahy macnaha aayaddu ma waxa weeye rusushii ayaa quustay oo ilaahay gargaarkiisii ka quustay ilaa ay maleeyeenba ilaahay inuu kaga baxay ballantuu u qaaday hiilimaadka ahayd ile ilaahay rususha u ballan qaaday inuu hiilin doonee markaa way deerifaysoo waxay tidhi bi'sa maa qult yabna ukhti inankaan habaryarta u ahaayoo hadalkaa aad tidhi aada buu xun yihi rusushuna waa khalqi macsuumiin oo yaqiinta ilaahay ku qabaan waa mid aada u weyn waxa gacanta ay ku hayaan waxay kaga kalsooni badan yihin shayga ilaahay xaggiisa ku maqan arrintu sidaa ma ahabayt rusushu way quusteen la sheeg waxay ka quusteen dadkan inay rumeeyaan kuwii beeniyey inay rumeeyaan way ka quusteen wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadkii ay aada ugu dadaaleen oo rumayn la-bay arkeen xataa idasta asa rusul waataa kuwan la leeyahay wadannuu annahum qad kudibuu waxay maleeyeen in la beeniyey kuwa malahaa qaatayna waa dadkii rususha rumeeyey rususha rumeeyey dadkii rususha rumeeyey baaba shakiyeyba oo ay sidaahdeen waa rususha wixii loo ballan qaadee nasri ahaa ma hayaana waa sidee waa sidee ama wadannuu waxa ay maleeyeen ummaddii beenisay ee laga quustay annahum qad kudibuu rususha in lagu beeniyey oo waxay yidhahdeen wixii loo ay lahaayeen waa naloo ballan qaadiyo hiilimaada waa taa rususha lagaga baxa ilaahoodu muu u hiiliyo sidii dee nebi maxamed ba ay ku odhan jireen calayhi salaatu wasalaam ilahaagu waxa kuu qabtay iyo ilaahaagu muu waxaa ku siiyay siday odhan jireen marka rusushii kolkay kuwan ka quusteen kuwii beeniyeyna ay maleeyeen rusushani inaanay waxba helaynin goortaasaa nasriga ilaahay uu yimid tafsiirka noocaasi markaa wuxuu imanayaa kudibuu marka la idhaahdo wadannuu waxay maleeyeen ummaddii beenisay rususha annahum rususha qad kudibuu in la beeniyey qad kudibuu in la beeniyo ilaahay ballantii kaga baxay waa marka la shido wey laakiin haddii la takfiifiyo sidaa hore aynu ku fasirno weeyo dadkii rususha atbaacdooda ahaa ayaa sidaa maleeyey marka tafsiirkeen sidan qiradan inoo dhigan ee daalku fudud iyo kudibu haddii la shidana kuwa wax sidan maleeya waa ummadihii beeniyey rususha haddii la fududeeyana rususha atbaacdoodiiba caynka ayaa caynkaa yeela waktiga xaaladdu sidaa u adkaatay dareenkiina sidaa noqday ayaa nasrigii ilaahay yimid markaasaa la nabadgeliyey cidduu ilaahay doonay tafsiirka aayaddu ishkaal buu yar leeya waa kaawi waxa qiro kaloo iyaduna sugan baa waxay tilmaamaysaa fanunjii man nashaa nujiya iyo nunji waa musamiya majhuul markaa nujiya waa la nabadgeliyey nunji waanu nabadgelinaynaa man nashaau cidda aanu doono dad iskuma jireen taasaa ilaahay u tilmaamay tabaaraka wa tacaala nebigana asxaabtiisu intay maalin u yimaadeen isagoo kacbada harhkeeda jiifa ayaa waxay idhahdeen alaa tastansiru lana arrinku waa nagu adagi dhib badan baana soo gaaray hebel waa la dilay hebel waa la dakray hebel waa la eriyey ilaahay miyaad gargaar noo weydiinayn mar waa degdegaysaan buu ihi dadkii hore waxaasaa soo maraya mid la dakra mid miishaar lagu kala jeexo mid la aaso la bar aaso saasaa loo toojargaraynaya ummadii hore oo iimaankooda kama celinayna sabra buu laha islaamkani wuu hore u soconayaa laqad kaana buu laha yidhi xaqiiqanimee waxaa ahaaday fii qasasihim ilmo yacquub qisadooda cibratun waana ugu sugan liulil albaab dadka aqoonta u saaxiibka dadka aqoonta lihi qisadaa cibro iyo cashar bay ka kasbadeenaha u qaadana qisooyinka qur-aanka lagu xusayo inay tahay sheeko iyo warun laakiin waxaad u fahamtaa nataa'ij iyo duruus in laga dhaxli doono lagu socdo inta uu insaanku nool iyo xayaatadiisa maa kaana xadiidan yuftaraa war la abuurtay maaha qur-aanku walaakin tasdiiqa aladii kiibuu u rumaynayaa bayna yadayhi ka horreeyey kutubtii ka horreysay waa u rumaynaya wa tafsiila kulli shayin wax walbana wuu iftiiminaya wahudan waraxmatan hanuun buu u yahay qur-aanku liqowmin yu'minuun dada la rumeeyey ilaahay rusushiisiina saas u ammaanay kitaabkiisiina saas u ammaanay ammaantaasina mid la iska yidhi maahee waa mid ay leeyihiin ehel u noqda weeye ilaahay waxigiisa iyo rususha markaa ummadda ku saxaysa ee ku hagaysa تفصيل كل شيء وعلى كوب بهاي هيدا قرآن كان أما وابو شاقيبا أما سيقود بو يفتيمي قواعد عامقة إلا قلب حي الشيء والباء استقع الشيء سورة الرعد وسورة مدنية سورة صدحية طبنات يدا إيو سورة الحج نور أحزاب انت الدحاء إنها ساب مدنية لكن انتو هذا كلام waxa ay u badan yihiin waa quraanku waa maki way badankiisu suuraddu iyadana sidaad arki doonto qaybtan suuratu yuusuf dambe mawduuca ay ka hadlayso caqiidada iyo aayaadka ilaahay iyo awoodihiisa dhammayska tiran bay aada ugu nuuxnuuxsan doonto iyadoo tilmaamaysana mar walba bani aadamka qiimeyn ku samaynaysa mawaaqiftooda iyo aragtiyahooda halka ay kala taagan yihiin mid walbana abaalkiisa xusi doonta sida aakhirka suuradda ilaahay uu ku xusay bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik saasuu waa qur-aanka mutashaabiha hun macnihiisana ilaahay baa garanaya tilka tan soo socota aayaatu lkitaab kitaabka qur-aanka aayado ka mida weeye wa aayaatun min alkitaabi alkariim oo laydinku dul akhriyi doono nuxurkooda iyo xigmadoodana leh والذي أنزل إليك من ربك قرآنك إلهاك حقي سلقاك سودتي النبي محمد الحق وي حق دا دونيس واكن إلهي حقي سكين حق ميلك للغا مهلا إذا استلاهد حقي وناك با ميلك للغا هليانا ويلقائس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون تدك إنتو دبضانينا مروا مينيا مروا مينيا ووي قوذينا وحيقاتين حقي إنو يهي مد لغا تغيو لغا قوري xaquna uu laga helo meelo kale markaa taasaa keentay inay qawadaan allahu ilaahay aladii ilaahay weeye rafaca asamaawaati samooyinkuu kor qaaday bikayri camadin tiirar la-aantood tarawnahaa waa arkaysaan samadiiba iyadoo bilaa tiira arkaysaan awoodaha ilaahay bal hadda hoos u eego labada aayaad way isu kaakabayaan aayaadkan la soo dejiyey iyo iyo aayaadkan kale indhahaaga la tusayaa way isu kaakabayaan ilaaha awoodahan leh ayaa aayaadkanna keenay ilaaha abuurkan leh ayaa xukunkan dadka u soo dejiyey dadka laftooda ilaaha sidan u abuuray ayaa sharcigooda iyo nidaamkoodiina sidan usoo raaciyey marka samadii tiir ma leh kaabada ku taagan ma aragno wax jurmi lahoo taagan weeye sidaa nasku uu tilmaamayo rafaca wuu kor qaaday iyadoonay tiir lahayn tarawnahaa idina waaba arkaysaan oo ka markhaati furaysaan inay bilaa tiirta ama sifaabay u noqon karaa ficilku ismiga dambe rafaca asamaawaat bikayri camad wuxuu kor u qaaday samadii samooyinkii tiir la-aan tiirarkaasoo tarawnaha a arkaysaan tiirar a arkaysaan la-aantood meeshii tiir a arkaysaan ma jiro oo muuqanaya haddana waa taa taagan ilaahay farsamadiisa iyo qorshihiisu waa uma istawaa cala alcarshi carshigiisuu ilaahayna ku egaaday ee kaansho isaga ku munaasiba u gaara samooyinku waa waaweyn waxaa ka sii weyn marka kursiga carshigaa ka sii weyn wasakhara ashamsa waalqamara qoraxda iyo dayaxabana wuu sahlay idinku idiin sahlay waa la dheefsanayaa waxbaa lagu tirsanayaa tamarta caalamkana akhiiran wax badan baa imikaba laga faa'idaystaa siyaabuhu ilaahay u sakhara kullun ku kastaaba yajri waa soconaya liajalin musaman ilaa muddo magacaaban intan oo dhamiba wax iska socdaa ma jiro wax dabeecadi keentayna ma jiro oo dabeecaddaa sidan tii sida mulxidiintu idhaahdaan laakiin ilaahay baa qorsheeyey wakhti baanay leeyihin yudabbiru alamr arrinkaa ilaahay uu maamulaa yufasilu alaayaat aayadahana waa cadcadaynaya lacallakum waxaa u dhowdihiin biliqaa'i rabbikum ilaahiina la kulankiisa tuuqinuun in aad rumaysataan oo aamintaan yudabbiru alamr arrimahoo dhan baa ilaahay u qorshaynaya ina alcadama laa yuujid walaa yudabbir walaa yutqin waxba la-aani waxna ma maamusho waxna ma keento waxaanaa sidan iska noqdayna ma jiro marka aayadahan ilaahay oo caddaynayaan waa kuwan waxay noo iftiiminaya aakhirana ilaahay uu xuso la kulanka aakhiro la kulanka aakhiro inaad rumaysataan oo ku tala gashaan wa huwa aladii waa ilaahi madda alarda dhulka fidiyey wajacala fiihaa dusheeda yeelay rawaasiya wa anhaaran buuro iyo webiyaal ayaa dhulka guudkiisii u yaalay rawaasiya wa anhaaran marka meeshaasina waa buur halkanina waa biyo buurtu dheefteeday leedahay webiyada biyahoodiina dheeftooda wa min kulli athamaraat midho oo dhanna jacala fiihaa dhulkii buu yeelay zawjayni laba isku lamaan itnayni oo laba ah labalaba ayay wada socdaa xagga midabkooda kolka la eego xagga bixidooda kolka la eego way isku wada lalamaan yihin ka dhalaani waa laba ka macaani waa laba ka qalaani waa laba mid waliba zawjayn inayn yuqshi ilaahay wuu ku daboolayaa alleyla habeenkii annahaara maalintii ka wax daboolayaa waa labada mafcuulka hore wey yuqshi leyla annahaar yuqshi leyl cala annahaar dam sa aada usoo arkaysaynu maalin ugu jirnay maxaa qabsaday mid habeen laydhaa iskamuu daboolina alla kusoo kaxeeyey ina fii daalika la aayaatin baa ugu sugan liqowmin yatafakkaruun dad fikiraya aayadaa ugu sugan dad fikiraya oo la doonayo inaynu inagu noqono wa fil ardi dhulkii waa laydin tusaya aayaadkii ilaahay qitacun gobollaa ku sugan mutajaawiraat oo isku ologa oo isku xigxiga dhulkii waxa weeye qitacun mutajaawiraat meeli waa labadan dhul ee isku xiga labadan gobole isku xiga labadan degmo midna waa dalsan midna waa dalxun sidoo kale qitacun mutajaawiraat midabkiisa kolka la eego meel wa inaga aragno waa cara madow meelina waa cara cas meelina waa cara cad waxaama bilaash baad u haysataa kalarkaa iyo midabadaa uu leeyahay qitacun mutajaawiraat dadka laftiisiina waa noocaa dadkana xaggaa laga keenay dhulkunbaa laga keenay bal dhulka mar mandiqadaa yaraynu ku fadhino sida dhulkeedu u kala duwan yaha dadkeeduna u kala duwan yihin meel dadkeedu waa waa waa casaan waa dhaadheeryihin way xoog waaweyn meel way gaagaaban yihin way madowyihin dhulka ilaahayna waa caynka manaadiqaasaa u kala duwan dadka ku noolna waa saas wa jannaatun beero ayaa dhulkii ahaaday min acnaabin cinaba wa zarcun iyo shay zarcahoo la cuno wa nakhiilun iyo geetimireed sinwaan sinwaanun wakayru sinwaanin mid laamo iyo faraqyale iyo mid aan faraqyalahayn sinwaanku waa geedka intuu jirid yeesho qodad geedku qod buu leeyahy dhowr waxa uu yeeshaa laamoodoo waaweyn oo hareeraha u baxa midna waa khayru sinwaanin oo waa dhud keliya isaga laftiisa waa lagu tusayaha iska agmar inuu hangool iyo gudinuuna ka baadi doonin laakiin bal dhirta ilaahayna u fiirsadaa lagu yusqaa bimaain waaxidin biyo keliya lagu waraabin biyo keliya ayaa lagu waraabinaya oo xagga sare un ka imanaya oo soo daaya ama qasabadaa lagu furayaa lagu waraabinaya nufadilu bacdaha calaa bacd barkeedba barka kaleanu ka dheeraad siinaynaa filukuli xagga cunidda xagga cunidda way ku kala duwan yihin haddana dhirtaa ilaahay ee baxday ee xataa khudradda ee xataa raashinka ah ee firida ah way kala duwan yihin biyo quraana waraabiyey midabkeediibaa kala duwan oo manfaceediibaa kala duwan ina fii daalika la aayaatin liqowmin yacqiluun aayadaa ugu sugan baa ilaahay uhi cid caqli leh cid caqli leh liqowmin yatafakaruun liqowmin yacqiluun oo dee kolka hore waad fikiraysa labada wasfi way kala dhalanayaan markuu qofkii fikiree waxaan aanu iska dhaafay ee uu aada ugu fiirsado ayaa dabeetana uu fahmayaa xigfadaha waaweyne meeshan ku jira ka diraaseeye si cilmiya u eegayna isagana hadalkiisa badda waxaan oo aayaadahee mid soo degay iyo mid caalamka muuqdaba qaar ka dhacayba ilaahay wuxuusoo wuxuu uhi wain tacjab nebi maxamedow haddaad yaabtay facjabun qowluhum la yaabku waa hadalkooda wax lala yaaba hadalkooda ah aidaa kunnaa turaaban bay idhahan markaanu noqonno ciid ainaa anagu la fii khalqin jadiid abuur cusub miyaanu ku sugnaanaynaa abuur cusub miyaanu ku sugmaynaa bay idhahan ma jiro aakhira ma jirta iyo abuur cusubitoona ulaa'ika kuwaasi aladiina kafaruu birabbihim waa kuwii ilaahooda ka gaaloobay baa ilaahwi ilaahooday ka gaaloobeen kuwa aakhiro saa u dafiray wa ulaa'ika kuwa alaqlaalu xarkaa fii acnaaqihim qoorahooda ahaaday fii jiidiha xablun min masad id ilaqlaalu fii acnaaqihim waasalaasilu yusxabuun maxbuusaan la xidhin oon dhag lagu siin maxbuusba maaha marka silsilada ilaahay u yaqaano nooca ay tahay iyo say u gubayso ayaa ilaahay oo ku xidhay intaan horta naarba la geyn baa dhag lagu siiyey wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun naartaasay kuwaasi la saaxiibiy waanay ku waarayaan ilaahay baa saa u xusay ummadduna aakhiray ku kala hadlay aakhiro aakhiro insaanka ku talagalsanee rumaysani insaan wanaagsan weeye waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan nasku in badan buu xusaya qofka aakhire iyo ilaahay xusuusan liman kaana yarju llaha walyawma alaakhir maxaa yeele waxba kama xumaanayaan intuu insaanku xusuusan yahay raxiilka iyo safarka uu geli doono wayastacjiluunaka waxay ku dadejisanayaan bisayi'ati xumaan qabla alxasana qabla isticjaali alxasana intaanay wanaagba ku dadejisan halkay odhan lahaayeen ilaahay wanaag noo weydii waxay ku leeyihiin cadaabka keen cajil lanaa qidanaa qabla yawmi alxisaab guuldarrada ku dhacday iimaanlaawayaasha waqad khalat waana tagtay baa ilaahay uhi min qablihim kuwan hortood almathulaatu cuqubooyinkii hadda casharo horena way jiraan hadda dar horeo la halaagay bay arkayaan haddana way soo dhiiran yihiin iimaan la-aanta edab darro badan leh ilaahay oo lagu dhiirada leh marka almathulaat cuqubooyin baa tegay iyo ummado la halaagay ayay arkayaan haddana keenbeeye waina rabbaka ilaahaagu laduu makfiratin linnaasi dadka mid dembiga u dhaafo weeye calaa dulmihim maca dulmihim iyagoo dulmi samaynaya haddana ilaahay in badan buu ka dhaafaya waina rabbaka ilaahaagu la shadiid lciqaab ciqaabkiisuna miduu adag yahay weeye marka ogow inuu ilaahay dembiga dhaafo ha ka quusanin ee cafiskiisa weydiiso hana ku kadsoomin oo ha odhanin shaydaanku sida uu dee insaanka u sawirayo waxaan samee waa lagu dhaafi doonaaye ee ogsoonow in ciqaabka ilaahay adag yahay markuu labadaa qof labadaa wasfiya ilaahay u leeyahy insaanku markuu milicsanayo naxariistiisana wuu rajaynayaa ciqaabkiisana waa ka warwaraya ويقول الذين كفروا كوي قالوا بوحي إليه لولا أنزل عليه يا محمد لقصوا الدتية آية من ربهم معجزة إلهي سحقي سكتم معجزة آية مركا آيات دو تن قرآن كاو مجيدان لكن وحي إليه رسول بانو مقالا معجزوين بين لهايين محو إساقو إهلي واي وحي تاس تهايون دائنا إن رأيسان يانو المويان النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوها رسولك وقو معجزات بلنبها wax badan ay codsadeenna waaba loo yeelay wuxuuna ise iska tahay uun nooc kufriya innamaa anta mundir mid u digayaa dadka tahay oo rasuul allow adigu ka mucjizaadka abuuraya matiida ilaahay baa keenee adigu inaad digniinta gaarsiisa weeye dadka walikulli qawmin haad qolo walibana waxay leeyihiin mid hanuuniya ummaddankii hanuuninayaa tahay waa alhaadi walikulli qawmin haad marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa aniguna qaybtaa ka hesheen nebiyada ayaana aniguna qaybta aan ummadaha ka helay baati waa isleennahe aan isgaranna wey ana xadukum min alambiyaa wa antum xadii min alumam allaahu yaclamu alla waxau ogaanayaa maa taxmilu waxa ay xambaaraysa kullu unfaa tu kasta oo caloosha ku sida waxay uurka ku siduu ogaanaya wamaa tagiidu alarxaam iyo riximka hooyadu waxa uu dhimayo wamaa tasdaadu iyo arxaamtu waxay kordhinayso wa kullu shayin wax waliba cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaar qorshe iyo qadar buu ku soconayaa wax iska soconayaa ma jiro waa caalamu dunyaaba in badan aayaadku ay soo tilmaameen kanina waa caalamu larxaam riximka hooyada oo insaanku iyo nooluhuba marayo marka halkaasuu ilaahay kaaga waraya oon tolna kugu ogeyn hooyadaa caloosha kugu sida laftigeedana waxay kaa qaban karaysaa hadday wax kaasi noqdaan koob iyo biriqtoona ku waraabin kari mayso haddii ilaahay qasabaddaa uu kuu tallaalay uu kaa jaro wax ku gurman karaya male yaclam maa taxmilu kullu unfa halkaasuu ku ogy wuxuu ogyahay wuxuu calfanaya wuxuu ogyahay camalkiisa wuxuu ogyahay qadarka iyo sida uu kusoo dhalan doono marka wamaa taqiidu larxaamu wamaa tasdaad riximku dabcan marna uu nuqsaamiyaa ilmihii marna dee waa kordhinaya ilmihii mar shinbuu kusoo dhalanayaa marna waa dhicis intoo dhan ba ilahay ba halkaa kaga ogy caalimu lgaybi washahaadati ilaahay waxa maqan iyo waxa muuqdaba isku sibuu ogsoon yahay alkabiiru kii weyn weeye almutacaal ee isagu isa sarraysiiye kibirna iska leh kibir iyo kornoqoshoba isagaa ilaahay leh tabaaraka watacaala kibir iyo kornoqosho mid kaloo raadsaday oo ila isku doondoonay ma laha wuu lugo-aya cilmigiisiia ilaahay uu ku nuuxnuuxsanaya aayaadkan oo dhan cilmigiisa xeesha dheer makhluuqiisa siduu uga warhayo mid walba halkiisuu ka ogyahay midif jooga iyo uur joogada sawaan waxa isku mida minkum idinka man asara alqawla qofka hadalka hoos u yidhaahda waman jahara bihi ka kor u qaada iyo waman huwa midka isagu mustakfin billayl habeenkii dhex muusaya isku qarinaya wasaaribun binnahaar iyo ka maalintii muuqanaya ee isagu mudhlaynaya la arkayo labada intaasoo dham ilaahay waa isugu mid hoos baa wax loo yidhi oo kor baa loo qaaday habeen baa la dhex maroo maalin baa la joogaa isaga waa isugu mid uun tabaaraka wa tacaala cilmigiisu waa kaas idan markaa insaanku uu sidaa u balaarugsan yahay waxa uu aada u dareemayaa muraaqabada ilaahay ilaahay suu inuu helinayaa buu ogsoon yahay markaasuu ka xishoonayaa rabbi sidaad ilaahay uga xishoonayso ee aada u og tahay inuu ku eegayo bal ogow dar uu kuu dirayna inay ku eegayaan iyaguna oo ay kula daaba taagan yihiin qoraal iyo qofkii oo wax laga rikoord garayo lahu waxa u sugnaaday insaankan la ilaalinayo ilaa minkum taasaa laga soo fahmay insaankii aadamihii lahu waxa u sugnaaday aadamihii mucaqibaatun barisu weylaalanaya min bayni yadayhi wa min khalfih xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe waa malaa'ig ilaalinaya oo isbedelayaa jira yaxfaduunahu way ilaalinayaan min amri illaah biamri illaah ilaahay amarkiisay ku ilaalinayaanoo ilaahay baa kan usoo diro oo yidhi kan yaan laga dhammaanin xagga hore iyo xagga dambe ha laga maro ha la ilaaliyo ama yaxfaduunahu way ilaalinayaan min amri illaah ilaahay wixii uu ku ridi lahaa balaayo ah ayay ka ilaalinayaan sidaa wey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi yatacaaqabuuna fiikum ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون بالفجر والعصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين ملائك باي سكي ويدارنا يسو قولنا هبينكي وحيمانا يعني سو ديار قباب يانو هيغن كهبينكي بيولينا عصر كي بيمانا قولنا هيغن كمالنتي بيولين أو وحا أي إيمانا يا صبح أي الله إيمانا يا إلهي أمر كيسي كي لالينا يا ووحان إلهي وقدرين ويكدويا mar alla marka ilaahay u qadarana dhanbay uga baydhayaan ila qadarka cidinama hor joogsatee ama amarka ilaahay bay ku ilaalinayaanoo isagama iman iskama kaa daba socdaan laakiin ilaahay baa sidan amray nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxauu xadiidkii saxeixa ku xus ogaada insaan walba waxaa daba taagan laba ku larhan qariinuhu min ashaytaan wa qariinuhu min almalaa'ika mid ku larhanoo shaydaana iyo mid ku larhanoo malaga labadaa khalqiye midna khayrku uu ka soo butaacayo midna sharku ayaad u dhaxaysaa heedo dawgaasaa tahay sidaa darteed ayaa haddii aada xaggan shaydaanka u ciirtana aada halaagsanta xaggan kale malagana aada horumarta marka nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in khalqigaa laga xishoodo inna macakum man laa tarawna waxaa idin wehelinaya qaar aydaan arkayn oo aan idin faaruqaynin markuu qofku xaaskiisa la kulmayo iyo marka uu maydhanayo mooyaane marka ka xishooda oo sidaad ilaahay uga xishoonaysa sidaad ummadda ku abarkaysa uga xishoonaysa malaa'igtana uga xishoon marka iyo inaan isu arkin keliya inaynu nahay hebelo halkan iska jooge in layna weheliyo laynagu faylsan yahay oo aan laynaga dhammaanayn aan ku xisaabtano ina allaha ilaahay laa yuqayiru ma dooriyo maa biqowmin qolo waxa ku sugan xataa yuqayiruu jeeray dooriyaan maa bianfusihim nafahooda waxa ku sugan dhib iyo dheefba waa noqonaya qolo ilaahay waxa uu ka dulqaadaa waxa ku suganoo balaayo ah marka iyagu iska dulqaadaan waxa naftooda ku suganoo musiibo iyo macsiyo ah xumaantiibay isku taageene markay ka tanaasulaan ayaa ilaahayna dhibaatada haysata u ka qaadaya si kale in allaha laa yuqayiru maa biqowmin qolo nicmo ilaahay uu siiyey kama qaado oo alla doori kama dhigo xataa yuqayiruu maa bianfusihim shukrigii iyo cibaadadii iyo wixii dabarka u noqon lahaa nicmadaa jara iyagu iska dooriyaan oo marka dadku nicmada ilaahay wixii ay ku xasilin lahayn ee ku mutaysan lahayn iyagu iska dooriyaan baa ilaahay dooriyaan idan halkaa waxaad ka aragtay arrinka inuu ilaahay gacanteenna geliyey oo la leeyahy sidaana waxbaa ku helaysaan sidaana waxbaa ku waayeysaan marka adigoo sidii aada wax ku waayeysay wada uun ilaahay oo waxisii isbeddel baa muhiima idan marka aad marka cudur yimaado waa lagama maarmaan acraabtii iyo asbaabtii keentay inaynu bedelo ilaan had iyo jeer waxaa la idhaahdaa tashkhiisu daa'i qabla dawaa horta cudurkii waa in la helo intaan dawada la helin cudurkii markuu kuu muuqdo waa in isbedelkana markaa ay dadku isu diyaariyeen dawadana ilaahay ma qarina waa kaa tilmaamay waidaa araada allaahu rabbi markuu la doono biqowmin qolo suu-an xumaan falaa maradda lahu wax ka deerifaynayaa ma jiro wamaa lahum wa sugnaanin min duunihi inta alla ka sokaysa min waalin wax waaqiya ama daafic ahoo ka hor joogsada male wax alla wixii dhacaya ilaahay qadarkiisay ku dhacayaan asbaabtana insaanka ale huwa aladii waa ilaahay yuriikum lbarqa hilaacuu idin tusinaya khawfan wa tamacan khaa'ifiina wa taamiciina idinkoo cabsanaya oo rajaynaya mar qulaynu saa wadana walalac marka uu hilaacaasi idhaahdo dareenkaaga labada arrimoodba way ku wada jiraan talow maxaa ka soo dhiciya danada maxaa duufaana iman doona guriga muudamin dadka se muullayn damacna waa kugu jiraayo dee naxariistu waa taa aynu uqunuudayno ee ilaahay aynu baryayno marka shucuurki waa arrin ilaahay gacantiisa ku jira markaasaa nicmadaasi iyo niqmada la socon karta ayaa labadaba insaana khawfan wa damacan dadka laftigoodii baa labadan u qaybsan oo qofna khawfkaa ku badan qofna damac damaca malan qofku haddii uu socdaal yahay oo aan reerkiisii joogin u gaari wato ama lugeyn inuu musaafir yahay isagoo khawfantay u badan roobkaasi armu ku xayiraa buu leeyahay ama hadduu reerkiisii joogo iyo beertiisiina damacantaa ku badan wayunshiu ilaahay wuxuu soo curinayaa asaxaaba hiqaal daruuraha colculus ayuu isku soo hagaajinaya soo hinjinaya wayusabbixu aracd malagaasi raacdi la yidhaahdana wuu tasbiixsanayaa bixamdihi isagaoo ku daraya mahadnaqa ilaahay walmalaa'ikatuna way tasbiixsanayaan min khiifatihi liajli khiifati illaah cabsida ilaahay ka cabsanayaan awgeed marka racdigu waa malag malaa'igta ilaahay ka mida waa tasbiixsanayaa malaa'igtuna tasbiixdaasay wadaan shaqadoodan madarkana way wadaan ilaahay tasbiixdiisa iyo xamdigiisana way wadaan racdiga onkodkana waa la ydhaa malagna waa la yidhaahdaa subxaana man yusabbixu aracdu bixamdih waalmalaa'ikatu min khiifatih wahuwa calaa kulli shayin qadiir aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam ducaduu nebigu aqrii jiray marka uu had iyo jeer onkodka iyo hilaaca iyo danabku isa soo qabsadee madarku soo hoora allaahuma laa taqtulnaa biqadabik walaa tuhliknaa bicadaabik wacaafinaa qabla dalik ducooyinkiisay ka mid ahayd iyo dikriga marka dikriga badiya buu lahaa waqtigaa madarku shubmayo sawaaciqdan iyo danabkani ma qabsado qof daakira ilaahay baa ka nabadgelinaya dayruga dhigaya cumuuman waxaad arkaysaa waa aayaat fi lamtaar waa madarkiio isagana aayaadka iyo cajaa'ibta ku sugan aada eegayso o aada halkaa iyagana ka akhriyayso wa yursilu ilaahay wuxuu soo diraa asawaaciqa hanqarka ama danabka fa yusiibu bihaa wuxuu liqsiiyaa man yashaau ciduunu doono ayuu kaga gabsiiyaa wahum yujaadiluuna fi illaah ilaahay iyaga oo ka murmayo ka doodaya wahuwa shadiidu lmixaal ilaahay qabashadiisuna waa daran tahay waxba kuma adkaadaan ku kastoo dhakada uu goynayaa way u sahlan tahay aayadda sababteedu nin roob dilay oo kaafiroo murmayo ilaahay beeninayaybaa ahayd bay idhahdaan culimadu laakiin nasku wuxuunu tilmaamayaa hadduu hanqarku cid ku dhacayo inuu ku dhacayo cid ilaahay uu qorsheeyey wahum yujaadiluuna fi illaah macnaa iyagoo ilahay kama haddii musiibadaasi ay imanayso waxa ay ugu dhowdahay qofka caasigaabay ugu dhowday sidaa uu nebigu tilmaamayo kaa caabidkaana ilaahay baa ka duwaya lahu ilaahay waxaa u sugnaaday dacwatu lxaqi yeermada dhabta ah yeermada dhabta ah qofku hadduu yeedhayo sidaynu aayaadka horeba kusoo marnay dadku way yeedhaan waxa la ysugu yeedhaana wuu badan yahay laakiin ilaahay xaggiisa oo dadka lagu yeedhaa ilaa tawxiidi wa ilaa cibaadati wa ilaa diini oo dadka loogu yeedhaa waa yeermada xaqa ah lahu dacwat lxaq cidda ilaahay xaggiisa ugu yeedhaysaa waa yeerhmadii xaqa ahayd yeerhmadii saxda ahayd lahu dacwat lxaq waa caam baynu kolkaa ka dhignay si gaala culimada qaarkoodna waxay ku fasirayaan salaada xaya cala asalaa xaya cala alfalaax waa aadaankii ayaa aayaddu ay tilmaamaysaa yeerhmadaa la isu yeelay ee xaqa ah ilaahay baa leh waaladiina yadcuuna min duunihi kuway caabudayaan inta alla ka sokaysa ilaahay keyrkii kuwa caabudayaan laa yastajiibuuna lahum uma aqbalayaan kuwa caabudaya bishayin waxba hallow waxay hooy odhanayaa ma jiro lahu dacwat lxaq ilaahay hadduu addoonku laba macno aynu ku fasirno midna caam ahaa midna khaas ah ka caamkaa waxaa soo geli karaa ducada lahu dacwat lxaq ducada xaq ah baryada xaqa ah ee tayada leh ee lagu aqbalaya ilaahay unbaa leh haddaad dad barida ama shaydaan barida ama miskiin kaloo daciifo makhluuqa dacwadaadu xaq maaha rajana lagama qabo laakiin baryadaada ilaahay baridaa udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan ballantaasuu ilaahay qaaday lahu dacwat lxaq laakiin kuwa ay baryayaan inta aan alla ka sokaysa ay baryayeen laa yastajiibuuna lahum bishayin waxbay uma aqbalayaan weligiiba ha baryo gacmaha daali ilaa ka baasiti kafayhi ka gacmihiisa u fidinaya ilalmaai biyaha liyabluqa faahu si uu biyuhu u soo gaaro afkiisa wamaa huwa biyuhuna maaha bibaaliqihi mid soo gaaraya afkiisa kaasi baryadiisa oo kale unbay la mid tahay ka ilaahay cidaan ahayn baryaana tusaala ilaahay uu naga siiyey ka baryaya cidaan ilaahay ahayn ka ilaahay baryay ku guulaysay ka baryaya cidaan ilaahay ahayn wuxuu ka dhigan yahay qof ceel dul fadhiista labada gacmood buu dabeetana u fidiyey biyaha kor u soo kaco afka u kaalay waxaan isqabanayn kii uu yimaadaaba wuxuu odhanayaa hebel miyuu waashay wadaan qaadoo darso warkiisu waa saas sidaad ku heli karaysaa waxa weye inaad la timaado dariiqada lagaaga aqbalayo oo ah inaad gacmaha shaygii lagu soo darsan lahaa biyaha u fidiso sidaa weeye ilaahay addoonkan abuuray isaga toosu bari ilaa ka baasiti kafayhi ilaa kamaa yastajiibu almaa libaasiti kafayhi ila almaa biyuhu siday u aqbalaan qofka gacmaha u fidiya liyabluqa faahu si uu biyuhu usoo gaalo afkiisa wamaa huwa biyuhu maaha bibaaliqi ninkan afkiisa kuwa soo gaalay kaa biyuhu siday u ajiibaan ayaa cid aan ilaahay ahayn ka baryaana ay u ajiibi macnaha waxba la-aan haddii wax lagugu shabaho maxay la mid tahay waxba la-aan bay la mid tahay saas wey ilaahay saas u addoommaha isugu xidhay insaankii doonaya inuu horu maro uu xelo wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryadoodu may ahaanin ilaa fii dalaalin hallow iyo guuldarruun bay ahaatay walilaahi yasjudu alle waxa fooda u dhigay oo u sujuuday man fi samaawaati waalard cidda ku sugan samooyinka iyo kuwa dhulka ku sugan erayga man waxaa loo isticmaalaa wixii caqli leh kuwa ku sugan samooyinka oo shaqadooduba ay tahay un sujuudda iyo salaada iyo cibaadada iyo tasbiixda iyo xamdi oo malaa'igta iyo mu'miniinta ku sugan dhulka dawcan wa karhan iyagoo daa'iciina oo marka ogol iyo iyaga oo kaarihiina labadaba oo qaarkoodna way qasban yihiin oo qasab bay ilaahay ugu hoggaansamayaan qaarna ilaahay dawcan bay ugu hoggaansameen qaarna qasab wadilaaluhum hararkoodiina waa hoggaansan yihiin oo ilaahay bay u sujuudayaan bilquduwi walaasaal gelinka hor iyo ka dambeba insaanku sidiisaba waxna mukhayar buu ku yahay waxna musayar macnaheedu waxna wuu dooran karaa waxna wuu iska qasban yahay rag iyo dumarkuu noqonayo goortuu dhalanayo arsaaqaduu helayo goortuu dhimanayo cis iyo dulli kuu marayo waxaasoo dhan musayar buu ku yahay walaysa bimukhayar ma dooran karo laakiin ilaahay arrinkiisa dawcan aw karhan ayuunbuu midna daayic ku yaho ogolya midna isagoo kaariha waxaasoo dhami ay ku fulayaan oo kolba waxaanu doonay inuu qabsanaya qul waxaad tidhaahdaa man man ayuu ahaaday rabbu asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka kaw rabbiga ahi waa kee ee abuuree qotomiyey qul illaah waa ilaahay dhe hadday iyagu murmaan ay jaafaajirqaan ama haleelaha u jeedsadaan allah ilaahay baa abuuray dhe qul waxaad tidhaahdaa afatakhadtum miyaad samaysateen min duunihi inta alla ka sokaysa awliyaa daraa caabudeen oo ilaahayaal ka dhigateen su-aashu waa diidmu kuwaasoo laa yamlikuuna lianfusihim nafahoodaba aanu hanan karaynin nafcan walaa daran dheef iyo dhib dar wax soo kasban karana maaha dar dhibaato kale oo ciday yeelaana ay kari karaanna ma aha naftooda waxna kuma tari karaan waxna ma yeeli karaan macnaha naftoodaanay waxba u qabsan karayn ka wax ka sugaa la yaab badan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow hal yastawii miyay siban yihiin oo ma isku midba al acmaa ka damta ah iyo walbasiir iyo ka indhaha qaba indhaha fiiqan ee meel fog wax ka sheedaalinaya labadaasi ma isku midba am ka kaalayo hal yastawi hal tastawi miyay simantay adulumaatu wannuur kurcuryaalka iyo iftiinka miyay siman yihin idinkaa laydin dhiibay maya ilaahay uma simin tusaalayaasha qur-aanka waxa uu bixinayaa waxa weeyaan waa amhaal aada u cajiiba waa kani waa tusaale aayadda dambena tusaalay sheegaysaa ee ku xigta tan ta kusii xigtaana amhaal iyo tusaalay sheegaysaa watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun aqoon-yahankee u dhaadhacaya shayga waa mid macquul ahoo lagaaga warramay dabeetana adigoo caqliga ka fikiraya ayaa muuqaal ahaana lagugu horkeenaya oo lagu leeya waxaa iyo waxaasi kaasuu la mid yahay haddii lagu ihi gaalku noocan iyo xumaantaasu le saasuu fikiraan wixiisoo dham waa caynkaasoo in badan laguu sharxay waaba laguu soo dhaweeya waxa lagu ihi waa gudcurkan oo kale wixiisi halkan debadda roobkoo da-aya unu bax oo meeshuu dam tahay oo dhagaxa iyo booraanta iyo kurtinka midna arki maysa waa istaagaysa noocaas ka dhigin ama wuxuuna adeegtaa qofkaa indhaha qaba ee shaqaysanaya dad wax ku taraya horumar kale iyo mid isagana usha loo hayo labadaasun kale eeg arrinkooda waa saasa xaqaa'iqaas marka muuqaal baa lagu siiyey am jacaluu lilaah bal am jacaluu lilaahi ilaahay ma waxay u yeeleen shurakaa kuwa ay caabudaanoo khalaquu abuuray ka khalqihi abuurkoos abuurkiisoo kale siduu ilaahay waxu abuura ama makhluuqu abuuroo kale fatashaabaha alkhalqu makhluuqiibaa isaga egaaday calayhim iyaga isaga egaaday arrinkuma saasa qul waxaad tidhaahdaa allahu khaaliqu kulli shayin wax walba ilaahay isagaa abuuray wahuwa alwaaxid abuurka uu makhluuqa abuuraya isagaa ku gaara cidi kuma weheliso alqahaar nga makhluuqa dirqiyaya weeye mid walba habkuu doonay u keenay midna khiyaaraanu ku lahayn su-aal baa lasoo dhig ayuu ilaahay soo dhigay kaloo cajiiba markaasaa ilaahay waxau nimankani waa kuwanoo sii durko waxba mari waayo waysila yihiine talow ma awooddii ilaahay iyo kuway caabudayaan awooddoodiibaa isaga egaatayoo siduu ilaahay waxu abuuray iyaguna u abuuraa markaasaa dabeetana wixii ay caabudayeen khalqi gaar ahoo ay leeyihiin baa ku dhex darmay kii ilaahay miyaa ilaan ilaah waxaa lagu gartaa waa inuu khaaliqi waa inuu makhluuqu abuuray jiraa khalaquu ka khalqihi waxay abuureen khalqiga ilaahay oo kale miyaa fatashaabaha alkhalqu calayhim dabeetana waxaa isaga egaaday ku ilaahay abuuriyo ka islaamyaashooda abuuree masaasaa jirta maya maya taasina ma jirto tusaalaha haddii aada qaadatay mid kale ilaahay uu waxinagu fahamsiiye waxau ihi anzala min asamaai xagga kore ilaahay wuxuu ka soo dejiyey maa-an biyo fasaalat waxa rogmatay awdiyatun booxyaal biqadariha awooddeedii togbataagii buu rogmaday faxtamala saylu daadkiibaa soo hinjiyey zabadan raabiyan xumbo isdulbaxday kaasi waa tusaale wa mimaa yuuqiduuna calayhi halka dambaad soo qaadanaysaa mubtaduhu wuu dambeeyaaye wa zabadun mithluhu xumbata hore oo kale ah ayaa mimaa shay xaggii ka timi yuuqiduuna calayhi ay ku shidayaan fi nnaari dabka ibtiqaa'a xilyatin iyagoo qurux ka doonaya aw mataacin alaab iyo wiciyad ka doonaya kaana zabadun mithluhu xumbo kaloo la mida kaa horee daadka ayaa ka timi kadalika sidaasaa yadribu allahu ilaahay uu yeelayaa alxaqa waalbaatil xaqa iyo baatilka sidaasaa ilaahay amhaal iyo tusaale ayaan idinka siinaya fa ama azabadu waxa la yidhaahdo xumbadu iyo shayga qushka ahi fayadhabu waa tegayaa jufaa'an isaga oo burburay oo baaba-ay oo dhadhay wa amaa maa shaygii yanfacu annaasa dadka wax tarayaa fa yamkusu fi lard dhulkunbuu ku soo harhaya kadalika sidaa arkaysaana laydiin soo sheegay yadribu allaahu alamhaal ilaahay tusaalayaashuu yeelayaa yaa loo yeelayaa linnaas dadka tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas ilaahay tusaalahaasuu samaynaya si aa wax ugu fahamtaan alxaqu waalbaatil inta ifkan way isbaal guranayaan waa laba ilaahay ummadda uu ku imtixaanay hadduu doonaya ilaahay ummadda ahlulxaq buu ka wada dhigi lahaa laakiin imtixaankanaa jira la isku imtixaanayo bal cidda xaqa kusab ku sabraysa baatilka waajahaadiisana sumuud u yeelanaysa iyo dhabaradayg iyo cidda istaad raacinaysa labadaasaa la kala eegaya laba tusaalaha ilahay uu ka sameeyey ka hore waxa weeye biyaha iyo xumbadii la socotay biyuhu xoog bay leeyihiin way socdaan laakiin xumbo ayay dhaliyaan isrog isrogroga ay isrogayaan awgeed xumbo aada u fara badan soomaaliduna way ka warrameen oo waxay idhahaan nin daad qaaday xumbo cuskay waxay tilmaamaysaa un xumbadaasi intay jirto in wax la moodo in wax la moodi karo oo daadkii oo isku simana iyadu ka sarrayso inuu kurtin iyo jiridu qaato dabeetana uu ku dhego goor dhow laakiin in yar kadib way baaba'aysa kaasi waa zabad daadxoor iyo xumba weeye xumbo labaad baa iyaduna jirto oo ka timaada waxaan la shiilayo macdanta dahabka lacagta dab baa la geliyaa waa la dhalaaliya buufi baa lagu shidaa ama warshad baa la geliyaa waxaa looga jeedaana waxa weeye intii saafiyahi iyo intii ciidii si ay u kala baxdo labadaasaa la kala saaraa marka tan ilaahay uhi wazabad waa mimaa yuuqiduuna calayhi fi nnaari waxaan dabka lagu shidaya baa ilahay uhi waxbaa dabka lagu shidaa ibtiqaa'a xilyatin aw mataacin maxaa macdanta iyo waxaan loo gelinayaa dabka ama waxaa laga doonayaa dee qalab la ysku qurxiyo sida dahabka iyo lacagta ama macaadintii kalena waxaa laga doonayaa mataac iyo alaab taa dabka lagu shidaa waxaa ka yimi zabadun milu xumba taa daadkoo kala sidaasaa ilaahay tusaalayaasha ugu yeelaya xaq iyo baabilka waa run baalkan baabilka la idhaahdaa waxaa laga fahmayaa inuu isbuurbuurayo marar badan oo isagoo sidaa u sabaynaya aada arkayso baatilka iyo ehelkiisuna ay isa siinayaan awoodda iyo ammaanta markaasaa dabeetana in badani ay ku luqoodaan oo la idhaahdaa kanaaba show ah kii la cuskan kari lahaa gaalada iyo waxooda iyo marka la eego dad badan baa ku luqoa sida xumbada oo iyaga oo waxooda ay kooban yihiin wakhti yarna ay jirayaan ilaahay iyo isu u seegaba aakhiro laakiin yar kadib wuu suulaya marka bishaarada muuqanaysa dadka muuminiintaa ilaahay uu siinayaa waxa weeye inaanay noqonin dadkii xumbada cuskan lahaa ama daad xorta wax moodi lahaa daad xorta wax moodi lahaa bishaarada ilaahay uu siinayaa waxa weeye inay ku tala galaan in uu xaqu horumari doono guulaysan doono imtixaanba ha maro marar badanba ha laga adkaado marar badanba oo horuhu yuu gacantiisa ku jirin dadka ahlulxaq ah waamaa maa yanfacu nnaasa fayamkuthu fi lard dhulku ku haraya kaasunbaa jiritaankii xaqiiqada haleh taariikhdan haddaad dib u akhrido ama kuwan qur-aanku inoo sheegayba ha ahaato ama kuwa kale waaqica ah qoranba ha ahaatee iyadana taasunbaad arkaysa xaqii laga run sheegayo ee ehelkiisu ay sabir iyo sumuud leeyihiin wuunay ka biyo keenayaan liladiina kuwii waxaa usugnaaday buu ilahay yidhi istajaabuu lirabbihim ilaahooda aqbalay ee u hoggaansamay markuu u yeedhayna hoo yidhi alxusnaa jannay leeyihin waaladiina lam yastajiibuu lahu kuwii aan ilaahay aqbalin ee aan u jawaabin markuu u yeedhayna low anna lahum hadduu u sugnaado maa fi lardi jamiican waxaa dhulka ku sugan dhammaantii ee adduunye ah wa midlahu macahu iyo in la-eg laftadow bihi way isku furan lahaayeen oo cadaab bay iskaga furan lahaayeen wamay laxa jeclaadeen ulaaika lahum kuwaa waxa u sugnaaday suu-ul xisaabi xisaab xun oo adag ilahay uu xisaabin doono wama'waahum jahannam hoygooduna waa naarta jahanamo la idhaahdo wabi'sa almihaad gogolna halkaasaa u xumaatay istijaabada halkaa ilahay uu tilmaamay dadkiioo qaarna ilaahay ajiibeen qaarna ay diideen macnaheedu waxa weeye xaq iyo baatilkiiba isbaal gurtay marka qolana xaqa iyo horumarkiisii ajiibtay oo ilaahay ay ka aqbashay markuu ugu yeedhay qolana way ku diideen abaalkoodii waa kan marka tusaalihii iyo dadkii ku qaybsamay iyo jazaagii intaasaa ilahay u saaciyey wallahu aclam